الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد waxaan soo gaarnay mualifkani uu raximah اllahu tacaala wain samicta الrajula yaqulu fulanu mushabihun wafulanu yatakalamu biالtashbiihi faatahimhu waclam anahu jahmiyun وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء halkan mualifku raxima allahu tacaala cashirkeenin caawa ah ilaa kitaabka gabagabadiisa marka la ysku soo celiyay hal mas'ale ayuu kaga hadli doonaa oo uu aada aqwaasha culimo leh gaar ahaan alimaam fudayl ibnu ciyaal raximah allahu tacaala waa hadalladiisa u soo guurin doonaa marka masaa'ilka qaarkood markaan halkaa tagnaan ka hadli doonaa waxa uu yidhi laakiin mas'aladan uu hadda ka hadlayaay waa magacyada laysu adeegsado iyo kooxaha iyo firaqa magacyadii la dhihi jiray xilligaa mualifku uu joogay raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi wain samicta rajula nin haddaad maqasho yaquulu lahu ku soo celcelinaya odhanaya fulaanun ninkii hebel la yidhaahdo mushabbihu weeye wa fulaanun hebelna yatakallamu fi tashbiihi buu ku hadlaa fatahimu qofka hadalkaa erayadaa isticmaalaay kooxo gaara isticmaalo oo la yaqaane fattahimu waanaa tuhinta wey waclam waxaadna ogaan annahu jahmiyun nimankii jahmigii sufaan ka soo jeeday iyo jacd ibni durham nimankii halkaa ku abtirsanayay ilaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa diidanaa weeye nimankaas eryadaa isticmaala waidaa samicta rajula yaquulu ninkii isagoo leh haddaad maqashana fulaanun hebel naasibiyun naasibi ama nawaasib weeye qoladaas faclam annahu waxaad ogaataa inuu yahay raafidiyun nin raafidi ah oo shiicada qolada xagta jirta oo itnaa cashiradii iyo qurunkan oo kaleeta inuu yagow waidaa samicta rajula yaquulu ninka haddaad maqashay isagoo leh takalam ku hadal bitawxiidi ku hadal washrax liya atawxiida ii sharax faclam ogow annahu khaarijiyun muctasiliyun muctasiliya khawaarijigu ku abtirsano erayadaasaad ka garan waa eraygoodi iyo afkoodii wey aw yaquulu isagoo leh fulaanun mujbirun aw yatakalamu bilijbaari aw yatakalamu bilcadli faclam annahu qadariyun waxaad ogaanaysaa inuu yahay qolada qadarka allee hore diidan baa herayadaa isticmaala lianna hadihi lasmaa maxaa yeele magacyadani muxdathatun magacyo bidco oo waa dambe la bixiyey weeye axdathahaa waxaana keenay oo cusbanaysiiyo bidcadan la yimid ahlul ahwaay kooxaha bidcadaa la yimid halkan mualifku raxima allahu tacala wuxuu rabaa inuu tilmaamo erayadii ay isticmaali jireen qolo kasta oo xaqa ka leexatay si ay dadka xaqa uga cayriyaan bay magacyo xun dadka wanaagsan u bixin jireen markastoo la yidhahdo kitaabka iyo sunnada ha lagu dhaqmo say yihiin ha loo raaco daahirka nusuustana ha la raaco macnaheedana sida ay u tahay ha loogu dhaqmo oon horay uga soo hadalnay markii masalu sifaadaan ka soo hadlaynay qawaacidda in la tix raaca u baahan baa baab walba marka la yimaado qolaa loogu yimaadaa xaqii ka weecatay baabu alqadaa'i waalqadar marka la joogo waxaynu soo marnay inay jiraan qolo diiday ilaahay wuxuu horay usii qadaray inuu jiro oo yidhi inama alamru unufun arrintu marka ay dhacday inbuu rabbi ogaadaa say abuuritaankeediiyo sii qadaritaankeedana rabbi shaqo kuma laha xilligay saxaabadu joogeen bay nimankaasi soo baxeen waxaana ragga odayaashooda hore ah macbadiljuhan iyo raggii lamidka ahaa ee cabdillaahi bni cumar iyo rag saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo xajka yimid intii la yidhi war meeshii ciraaq ahayd ilan firaq iyo musiibadoo dhani muslimiintii iyo sharkan oo dhaniba ciraaq buu ka yimid nabiguna horey usoo sheegayoo dhulka ciraaq intuu gacanta ku tilmaamay wuxuuhi alfitnatu haa min haahuna halkaasa ka imantaa biladiiyo aafadu waxaa firaqa laga sheekaynaya boqolkiiba sagaashan ama sagaashan ka badan ciraaq bay ka soo bilowdeen saas darteed madilo yimin ibni cumar xajka baa waxaa lidi ibni cumarow in macbaduljuhani la yidhaahdo oo meelaha iyagaa reer basra ahaa oo meelaha ka soo baxay baa wuxuu yidhi wax ilaahay horey usii qadaray maba jiraanba arrintaana marka fikriga qadarka in la inkiraayey macbaduljuhani halkii magaaladii basre uu joogay uu ku biyadhigay ilaa waagi dambayna inan doonta in la gaaro in la yidhaahdo ninka culimmada ah xaataa haddii lagaaga sheekeeyo xaggee deegaan u ah waa reer basraad haddii lagu yidhaahdo masalada qadarka iska fiirisa in baa laga yaabaa inay u subqate qooba meel baa subqashada u tahay oo reer basrana qadarkaa ku fakaday reer kuufana tashayucaa ku fakaday reer shaamna xamlu sayfi baa ku fakatay qolaba meel bay waxoogay waayo rag badan oo joogay baa dadkii sunta ku beeray marka ninkii macbadul juhani ahaa isagu waxay soo istaageen iyo kooxdii qadariyada ee raacday oo ay ka mid ahaayeen muctasilada laftooda ay la qabaan baa waxay bixiyeen waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu horay usii qoray iyo waxa uu sii qadaray ma jiraan arrintaa qadarka in la diidaah markuu ninkuu muctasili yahay shan usuul oo muctasiladu shan usuul bay leeyihiin oo qawaacidda guud ee madhabkooda ah shantaa waxaa ka mid a alcadlu ilaahay inuu caadil yahay wey ilahay inuu caadil yahay waxaa looga jeedaa inaan wux hore usii qoray jirin wax qadari adduunka lasii qoray iyo wax lawxul maxfuud la yidhahdo oo maqaadiirta kusii qoran tahay ma jiraan maa asaaba min musiibatin ma jiraan waana sababtii aan hore uga soo sheegnay camr ibnu cubayd oo odaygii muctasiladila waxay ka soo aasaasantay waasir ibnu cataa oo xasan albasri la waqti ahaa isna ardaygiisii camr ibnu cubayd baa ku qaatay waa kaan soo sheegnay in xadiidka ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi uu gaarsiiyey haddii yidhahda nabigoodha haddaan maqli lahaa ilaahay saa kuuma waxyeynin baan dhihi lahaa haddii lilaahay ole aan maqlana maa calaa hada istacbadtana saa addoomma kugumaanaan maqanin baan dhihi lahaa waxaa gaarsiiyey inuu diidan yahay nusuusta ilaah baa waxoray sii qadaray oo la dhan markii la yidhi war waxaana sheegaysa been weeye ilaah wax walba waa sii qoray wax walba waa sii qadaray oo looxay kusii kitaab fii kitaabin mubiinin bay ku yaalaan kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana xadiidka cabdillahi bn camr bn caasi muslim wariyey konton kun oo sano ka hor intaana cir iyo dhulba la abuurin baa wax walba la sii qoray markii la yidhi yidhi haa waxaad rabta waxaa laydin yidhaahdaa idinka mujbiraa laydin yidhaahdaa oo waxaad leedihiin addoonku wax hore loo sii qadaray inbuu samayno kama bixi kara wuu qasban yahay baa marka mujbira buu u bixiya dadkii kitaabka iyo sunnada qaatay ee dhiis ee lahaa weliba waxalba waa sii qora ee ka daa muctasila ka daaya ama qadariya ka daaya qadariyadu iyadoo qadarkii ay diidan yihiin bu haddana masaa'il kale ku qaybqaybsan yihiino qadariyadii hore markay xoog siibatay magaca muctasilay qaadato muctasila o dhan waa qadariyo muctasilada ayaa kamid aad u malaynaysaan rag badaan oo taqaanaan oo bacdaad ugu eedeeye ma taqaanaan fuqahada shaafici ragga ugu caansan ninka la yidhaahdo abulxasan almaawardi ma taqaanaan kaana kaana muctasiliyan bal waxaa la yidhi mararka qaarkoodba muctasilada ru'uustooda kibaartooda qaybo badan oo kamid ihi madhab fiqihaan shaaficiyay ahaayeen sida abulxuseyn albasri iyo abulxasan almaawardi iyo rag badan marka madaahibta laakiin kala laftooda waa ku jireen marka nimankaa muctasilada markay soo dhaaftay aakhirkii waa kay u soo wareegtay ninkii la dhihi jira abudayr alcallaaf oo caawa aan mari doono nabaan bay soo martay rag badan bay soo martay hishaam ulfuuti bay soo martay madaxtinimadeeda iyo hogaanka sheekhnimadeedu rag badan baa isaga soo dambeeyey si kastaba ha noqoteen nimankaasi cadaalad waxay u bixiyeen ilahay wuxuu sii qadaray ma laha la yidhaahdo waayo waxay dhahen ilahay waxbuu sii qadaray qadarku horey u sii qoray afcaashii aadamni markay sameeyaan hore usii qorayd baa aakhara loo qabsan cadaalad darray keeni saa darteed cadaaladda waxay ku iman kartaa ilaahay wuxuu sii qadaray ma laha inaan nidhaahno qaarkood waxay ku dareen culaadda ah wuxuu sii ogaana maleh markay dhacdid ba ogaan inama alamru ulufun arrintu markay dhacdid buu ilaahay subxana watacaala arki haddii la yidhi ilaah waxalba waa sii qoray oo kownkan maqaadiir buu ku socdaana raficat alaqlaamu wajafat isuxuba wuxuu yidhi haa mujbiraatiin oo aadamuhu waa qasbahi waa rumaysantihiin xaqii la raacayay mujbiro u bixiyeen in arrintaa qadarka la diidana tak alkalaamu bilcadli cadl in laga hadlaba ay magac imaan uga dhigteen shay nafyulqadar ma caddaysan karaan cadaalad bay u bixiyeen saa darteed buu ku leeyay haddaad maqasho hebel waa mujbir iyo ijbaar baa laga hadlay iyo cadli baa laga hadlay haddaad maqasho waa qadariis qarinaya qadarku diidan yahayoo ukuunsuu qarinayaaye meelaysaba xirninkaas nimankii shiicada ahaana waxay dhaheen aalubeytka nabiga oo aalubeytkay u jeedaan waayo waa cali iyo wixii uu dhalay oo weliba cali intuu dhalay meehee faatima intay dhashay weeye idan cali carruur kalu lahaa maxamed ibnu xanafiya iyo wilal badan mar badan oo kalu lahaa waxay dhahay horta ninka intii nabiga la dhalatay ari adeeradiida ee dooyinkii ahaa iyaga aribeedmeha naga dhig cabaas iyo aalkiisa banaanka u tuur jacfar ibn abi aalib wixii ku abtirsaday cali walaalkiiha banaanka u tuur xamse wixii ku abtirsaday banaanka u tuur cali laftiisa waxay dhahan usoo dhaabac wixii faatima inaad nagaan dhan banaanka u tuur inta xasan iyo xuseen baa aribeyda intaas iyo cali baan ictiraafsanahay oo maxabiya kalgacayl u hayaan hal shardi baa ku xihan bay yidhahdeen waa inaad abubakar iyo cumar nacdaa waxay madhab ka dhigaan asaasa isuma keeni kartid cali baan jeclahay iyo abubakar iyo cumar baan jeclahay ma dhici karta bay yidhahdeen markii ahlu sunna ay yidhahdeen maya annaga saxaabada o dhan waan jecelahay guud ahaan afarta khulafadaa waa wada jecelahay abubakar iyo cumar baanu jecelahay waa ugu sii fadli badnaa cali iyo cumaanna waanu jecelahay cali jacaylkiisuna waa calaamad iimaan nacaybkiisuna waa calaamad nifaaq ansaaroo saxaabadii kalea jacaylkooda waa calaamad iimaan nacooduna waa calaamad munaafiqnimo cumar iyo abuubakarna way ugu fadli badnaayeen ummaddan nabigana intii la weydiiyaa dadka ugu jeceshahay buu yihi abuubakar caaishaan ugu jeclahay ragga ayaa raggaan u jeednaa baa la yidhi abuuhaa buu yihi abeed baan ugu jeclahay nabigu calina waa jeclaa cumarna waa jeclaa cusmaanna waa jeclaa abuubakarna waa jeclaa waa sla wada jeclaanaynaa waxay dhaheen may ninkii cumar iyo abubakar necdaada wuxuu collayna la colloogay aalibeydku la colloogay marba haddii aad tiraado waxay dhaheen laa wilaayata ilaa bibara'a cali weli looma noqon karo nin jecel ma noqon karin ilaa bilbaraa'ati min abi bakrin wa cumara cumar iyo abubakarna aad beri ka noqoto la collowda maahane marka waxay yidhahdeen annagu cali baan jecellahay cumar abubakarna col baan lanahay nininkiina cumar iyo abubakar jecel cali baan jecellahay idinka yeeli mayno saa darteed maxay u bixiyaa dadkii oo dhan nawaasib iyo naasibi naasibi wuxuu uga jeedaa nasaba alcidaaa liaali lbeyti bule aalubeytkay colla yihiin oo maxay kula colleeyeen abubakar iyo cumar bay jeclaadeen haddaba haddaad ninka maqasho isagoo hebel waa naasib iyo aalubeytku miceliya haddaad maqasho isagoo haddaad maqasho waa ninkaa waa nin raafido oo cumar iyo abubakar in la naca rabee isagana iska ilaali ilaa hadda eragay isticmaalaan way saa darteed xuduud khudbooyinkooda iyo kutubtooda iyo joornaalkooda iyo aada nawaasib haddaad ku aragto inkastoo cali iyo inkastoo cumar qof kastoo cumar iyo abubakar wanaag qalbiga ugu hayay ku jeedaan qofkaasay u jeedaan waa aniga adiga wax loo jeeda halkaa muxuu usoo wareereegi qolana jahmiyadii aan soo marray waxay diideen ilaahay wax sifaad iyo tilmaamaa inuu leeyahay sifaad iyo tilmaamo ilaahay inuu leeyahay diideen ilaahay cilmiguu leeyahay lama dhihi karo qudruu leeyahay lama dhihi karo xaacizuu leeyahay lama dhihi karo nolol buu leeyahay lama dhihi karo waxaasoo dhan lama dhihi karo yidhaha waan soo maray in badan baan ka soo sheekanay jahniyadii ciddii tiri war sidaas maaha ilaahay subxana wa tacala subxaana rabbika rabbi lcizati soo lama dhihin ilahay soo xadiis alqudsi minaa ku aragnay wacizatii wa jalaali ilahay sifaad isagaa isu sheegay qur-aankiisana ku sheegay nabiga sunadiisana ku sugan tahay alayh salatu wasalaam wallahi sifaadkiisa aan ogolaano dad allaale ciddii tiri wixii tilmaan ilahay isku tilmaamay iyo magac kastoo uu isku sheegay ama nabigiisa ku tilmaamay ku sheegay calayhi salaatu wasalaam sidii allah iyo rasuulkiisa u yidhi baan u qaadanaynaa dadkii yidhi bay waxay u bixiyeen mushabbiha oo waxaa tidhaahdeen ilaahay naxariis buu leeyahay dadkuna naxariis buu leeyahay dadkoo kale aad ka dhigteen bay yidhahdeen ilaahay naxariis buu leeyahay naxariista dadka ka buleen maxaa diidaya maya maya marba ilaahay sifaal haddaad u ogolaatay ood asmaa u ogolaatay waxaa tahay mushabbih ilaahay khalqigiisa ku shabahay baa tahay oo maxaa la rabaa waxaa laalay wixii sifaad iyo asmaa in la inkiro oo la diido aayad iyo xadiid kasta ha sheegtee haddaaba tiraada anu aayad iyo xadiid waxay sheegeen oo sifaadaha waan ogolahay mushabbih baa lagu yidhaahdaa bay dheheen muctasiladu magac kale u bixiyeen atawxiid bay u bixiyeen ilahay in la keli yeelo maxay uga jireen mataqaanaa ilaahay magacyadiisa asmaadiisa in la inkiro waxay yidhahdeen ilahay haddaan nidhaana caliimun qadiirun samiicun basiirun alkhaaliqu albaariu almusawiru haddaan nidhaahno huwa arazaaqu haddaan nidhaahno oo magacyada badan tirinno ilaahyo badan buu noqon hal shay hal waxay daatiya intaasoo magacma yeelan karto oo adiga haddii shan magac laguu bixiyo shan qof baad noqon warmuyaalantihiin caqliga xidooyinka baray aniga haddii aabbahay magacii bixiyo waa ayeeday magac labaadii bixiyo umayadii magacii bixiso waa ayeeday magacii bixiso afar qof maa noqoni xaafar baad noqon ilahay marka haddaan darto lilaahi alasmaa lxusnaa ina lilaahi tiscan wa tisciina asman haddaad dhahdaan sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay sagaal iyo sagaashan ilaah baad rumaysaan bay dhahan war ka daaya been may tawxiid maxaad uga jeedaan ilaahay magacyo iyo asmaa iyo sifaad malihi waan uga jeednaa magaca atawxiid waa halkudhigay nimankaa yaqaanaan atawxiid haddaad maqasho tawxiid ilaahay keli in laga dhigo sifaadkii asmaadiisa la diinkiro baan ka hadlaynaa muctasilada khawaarij madabkoodii wey halkudhigaasi koox wuu tilmaamaya halhayskoodii wey mushabih haddaad maqashana waa halkudhiga nimanka jahmiyada la yidhahdo haddaad maqasho naasidina waa halkudhiga raafidadu leedahay haddaad maqasho waxaan ka hadlaynaa ijbaari iyo takalaam bilcadli haddaad maqashana waa halkudhiga qadariyada hadaba aan lagu gabanina qolo walbeelay halkudhiga leeyihiine markay dhegtaada ku dhacdo haa waraa nimankii weeye dheh baan lagu gabanin saa darteed buu waxa uu yidhi wain samicta arajula yaquulu nin haddaad maqasho odhanaya fulaanun mushabihun weeye ninkaa uu leeyahay mushabihu ku leeyahay wuxuu u yaqaanaa isagu mushabih cid kastoo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa qirta oo aayaadka iyo xadiidkiisa yihiin u qaato mushabih u yaqaanaa wuxuuna u yaqaanaa tansiih ilaahay in lanaga ceeb laga nasaho asmaa iyo sifaat ma leh in la yidhaahdo u yaqaanaa fulaan yatakalamu fi tashbiih buu ku hadlaayo sifaat buu sugaa buu uga jeedaaye fatahimu waa inaad tuhuntaa waaclam annahu jahmiyun inuu yahay sida mualifku ha yidhaha raximah allahu tacaala laakiin waxaa jira ahlu sunnaha annaga laftayadu qola aan mushabiha u dhaqaanaa jirta raggaasi rag badan baa laga sheegaa ragga hadalkaa qabay waxaa ka mid ahabay yidhaahdaan muqaatil ibnu sulaymaan ninka mufasilka kutubu tafsir waxaa ku arkaysaan qaala muqaatilun wa qaala muqaatilun wa qaala muqaatilun baad ku arkaysaan muqaatilkaad arkaysaan iska jira tafsiirka markaad qaadanaysaan muqaatil baa yidhi diin inaad moodaan diin moodani muqaatil baa yidhi waa fiicnaan lahayd aimada tafsiirku hadday kutubtooda ka daawaan muqaatil ibnu sulaymaan ilbalkhi ninka hadii kutubta laga wada saara magaciisa ilahay inuusan abuurin baa u dhaantay isaga abuuritaankiisa noloshiisa ninkaasi wuxuu dhihi jiray ilahay ani waxba igama dheera anin bureege ragga waxyaabaha dhihi jiray buu ka mid ahaa ragga waxyaabaha lagu yaqiinay waxaa ka mid ahaa ninkii raafidada ahaa eena iman dooneen hishaam ibnulxakam la yidhaahdo wuxuu dhihi jiray ilaahay waa toddoba taaka dheerarkiisu taakadaydaasuu dhihi jiray toddoba taakoo dheer buu leegyahay marka rag saasoo kaleeta ah oo barakabeelayo ah jira waxaa kamida ninka la dhihi jiray daawud aljawaaribi ninku dhihi jiray oo miisaan lictidaal dahabi tarjamadiisa uu ku sheegay ibnu xasm baa wuxuu ka soo guurinayaa ibnu xasm wuxuu ka soo guurinaya filfisalfisal filmil walmilwahi walmixal waxyaaba aada u qaabdaranoo sheeg sheegooda iyo sheegidooda aan ka yaabin inaan ku dambaadnaba markuu rabbigii ka hadlayo qoladaasi muslimiin ma aha taa laakiin macnaheedu ma aha in sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa iyo qur-aanka iyo sunnadu sheegeen in la diido in qaritaankeedina cay iyo dacaayo layska dhigo magaca xun la ysugu bixiyana waa ahlulbidac iyo jahmiyada warkeeda wey ilaa iyo hadda warkii jahmiyada waa kan hore uu soo sheegoo jahmiyadii hore weynay markay weerarkii muslimiinta iyo nusuusta u adkaysa weynay bay iska baabaaday dibba u roogsiibatayoo ashaaciriya maaturiidiya noqotay qolada ashaacirada hadda sifaadka markaad sugto mushabi baa tahay way ku dhimi madabkii jahmiga wataa weli erayadoodii hadda kutubtooda haddaa akhrido mushabiha iyo mujasime iyo saa darteed ihbaatu sifaatka waa tashbiih iyo tajsiim raggay qabay erayaa dhihi jiray ragaa taqaanaan baa ka mid aho tafsiir kale sida nin ka weyn baa jira waa isagu garaabadooyey ninka la yidhahda alkashaaf iska leh maxamuud ibni cumar azamakhshari samakhshari markii la yidhi madabkan haysataa tixdii saddexa beydaheda uu tiriyey beydka ugu dambeeya ma haysataan wuxuu yidhi in qultu xanafiyan qaaluu biannani ubiixu ilaahi huwa sharaabu lmuxaramu wain qultu maalikiyan qaaluu biannani ubiixu lahum laxma alkilaabi wahum minhu wain qultu shaaficiyan qaaluu biannani ubiixu nikaaxa albinti walbintu taxrimu wain qultu xambaliyan qaaluu biannani kolba kadaa tashbiiha wahuwa mujasimu aqulu bitashbiihi wahuwa mujasimu wax saasoo kaleeta ah butirixuniyoibnakayfadaad xanafi baa ahayn yidhaahdo waxoogay maanduuriha waa iska cabdi karaadaad qabtaan oo dhahaysaan oo xanafiyadaasaa lagu duraa haddaan idin idhaahdo maalikii baan ahayna waad iduraysaan oo hadhaysaan la maalikiyadiisa ku hilibkeeda waa la cuni karaa yidhi maaha ninkii cunaya wuu qalan karaa yidhi matiid haddaan idhaahdo shaafici baan ahayna haa gabadhaada kuma waad gursan kartaa kuwii qayadaa tiray soo maaha taawadahaas ma dacaysa haddaan idhi xambali baan ahayna haa kuwii sifaadka ilaahay oo ogolaaya mushabihada ahay waad dhahaysaan aabirkeeda afarta dhinacihi walow xanafiyada u dhowaa markay mushabihin haddaad maqasho waa jahmiye iyo afraakdeedii kuway ku xubsiibatay oo kunteedii ku rartay oo baaturidiya kulaabiyiya ashcariye iyo kuwan ka dambeeyey oo kaleeta idaa samicta rajula yaquulu fulaani naasiriyun hebel aalubeydku colayo haddaad ka maqashana faclam waxaad ogaataa anahu raafidiyun inuu raafidu fogaadayo abubakar iyo cumar necab yahogow naasida cadowga aad aalubeydka u tahayna wuxuu uga jeedaa sababtoo cadowgii aalubeydka cumar iyo abubakaraad jecesha inuu ku leeyahay wamataa abubakar iyo cumar aalubeydka ay cadow noqdeen marka iyagana iska ilaali ahlu sunnahu waxay u yaqaanaan naasidi iyo nawaasib bay u yaqaanaane waidaa samicta rajula yaquulu haddaad maqas isagoo leh takalam ku hadal bitawxiid ilaahay keligii inuu yahayo asmaa iyo sifaat unan lahayn washrax bitawxiid tawxiidkii muctasilada ii sharax isagoo kule haddaad maqashana faclam annahu khaarijiyun muctasiliyun khawaarijtii baa waagi dambe in badan oo ka midihi iyo muctasilada masalada isku madhab bay ka noqdeen oo hadda haddaad akhda kuwan ibaadiyada ah ee saltanada cumaan haysta ilaa madhabkii khawaarijta baqaayaadkiisii madhabulibaadi waxa uu ku joogaayoo ku harayoo haystaa oo ay u badan yihiin saltanada cumaan ilaa qaamuuskooda waxyada iyo sheekheedu sheekheeda madhabkoodan dambe ninkii sheekha ugu ahaa adfiish la dhihi jiray waa dhawaa dhexdaas dhintay in yar baa sunno ka ah oo magaalooyinkan salaala la yidhaahdo iyo dhinaca yaman xigtee mahariyiintii iyo kuwa lamida madaqa shucuub yar yara degaan maahane inta kale waxaa weeye calaa madhabi alkhawaarij ibaadiyada bay kusoo gabagabeeyeen waxaana sidaa oga waramaysa iyaguo mawaaqicdooda risaaladan uu leeyahay uriidu limsaacidi tabtabaayi alibaadiyatu taariikhan wa caqiidatan wa manhajan waa risaalo qiimo badana qofka inuu aqriyo way fiican tahay ow yaquul ama isagoo le haddii aad maqasho fulaanun mujbirun hebel dadka inuu qasban yahay bay qabaan ow yatakalamu bilijbaari ama dadka in wax loo qasbay way qabaan manaa waxa ilahay baa wax sii qoray buu qabaa qadar horaa jiray buu qabaa ow yatakalamu bilcadli cadaalad buu ka hadlaayoo wax ka sheegay isagoo kuleh oo cadaaladu waxay u haystaanba in ilaahay waxna sii qadarin la yidhaahdee faclam annahu qadariyun qolada qadarka inkirtay ee diiday inuu yahay lianna hadihi lasmaa maxaa yeelay magacyadani muxdafatun waye axdaaha ahlulahwaayi waxay saas tahay haddana ijbaarka ay sheegayaan waxaa jira qola leh qofka aadamihii khiyaar ma laha waxaan falkan uu samaynayo cibaadiya macaasiya taacaad iyo macaasina isagu ma samaynin isaga markii qudradiisa agteeday dhacdaye isaga fal uu la yimid ma aha markuu waxaan damcay baa ilaahay abuuray wuxuu la mid yahay ka xarakati lmurtacishi qof gariiraya wiilka gacmihiisa aan xukumin ama laleebaha ku dhacdo ama qamiya kaar ka tira badan ha hayo qofku mid ama cabsi badan intay qabato jidku ha gariiro jidkaaga aan xukumin saas oo kaleeto way dhaheen salaadaada iyo soonkaada iyo sinadiisa iyo macsiyadiisaba qolada sidaa tiri waxaa madhab ka soo jeeda jahm bnu safwaan waana asalka ay ku midaysan yihiin madhab lashaacira ay ku midaysan yihiin saa darteed waxaa lihi saddexda midnaba la fahmi waayo waxay uga jeedaan axwaalu abi haashimin wa tafrat nadaani wa kasb alashcariyi ashcariya wuxuu yidhi ficilka aadamuhu samaynaya waa khalqi ilaahay waana kasb alcibaadi addoommadaa samaystay waxaa maxaa uga jeeda addoommadaa sameeyey wuxuu yidhi anigu marin sida muctasilada iyo nimanka qadariyada la yidhaahdo qofku falkiisa isagaa sameeyey ilaahayna shaqo kumala mana kaalmayna waxba kumala qadarkiisana ma soo marin ana qoladaa ma raacsanin ko ahlu sunnahana ma raacsani qadar baa sii horeeyey ilaahay baana horay u sii qoray abuur ilaahay buna wax walba ku yimid ma rumaysni waxaan rumaysnahay ilaahay baa sii abuuray mana sii abuurin marka wuu abuuray mana abuurin maxay uga dan leedahay waxa la sii wadwadaba qole waxay yidhahdeen warmiyahu kasb alashcari iyo kasb alcibaadi wuxuu uga dan leeyahay waxyaabaha cajaa'ib zamaan weeyaan waxyaabaha cajaa'ibta waxaa kamid aad loola yaabo aad waxyaabaha loola yaabo waxaa ka mida axwaalu abi haashimin wa tafrat nadaani wa kasb alashcariyi masalada faahfaahinta waxay aan waqtigaala dhuminayni majmuuc alfataawa juska sideedaad boqol toban iyo sideed ilaa boqol labaatan iyo sideed intaasaan filayaa inay ahayde inkastoo baad mar hore ugu dambeysay kolba juska sideedaad buu ahaa boqol iyo labaatan zaaid naaqis meelaha ka raada boqol iyo labaatan wax dhiman boqol iyo labaatan wax dheer beeska imtixaanka markii la gaaro wuu sideedkeenu ka bilaabayaan u malayn haddeen laakiin ay khiyaanin marka arrintani ayay ashaaciradu ku midaysan yihiin waxaa yidhi mulkeeda abu arraazi iyo raggi dambe ka dambeeyey waxay yidhaahdeen annaga iyo qolada leh annaga iyo madhabkayadu waa qofku khiyaar mare waxaanu samaynaya dhagax meel kore laga soo daayey iyo qof geelire kama duwana wuxuu khiyaarka ku sameeye ma laha saas darteed xuntuu sameeyana eedkuma laha wanaaguu sameeyana ammaankuma laha ilaahayna qofka markuu cadaabay uma cadaabin keliya xunuu sameeyey ee isagaa la hoosuu doona ka yeelay janno markuu geeyana wanaag uu ammaan ku mutay oo lagu geeyey ma laha xaqiiqada madhabkayadu sidaa weylehay markii labada laftifaftiraa laysla lafaguro oo waxaad u jeedaan laysku dhalaaliyo la yidhahda sheega madhabkayadu sidaa way yidhahdeen madhab mubaatil waa nusuusta kitaabka diinta ka horumanaya wey qaala cabdullahi bn mubaarak baa wuxuu yidhi masaladan waa masala muhiima soo socotee dhegaysta qolo waliba koox waliba ama waddamada qaarkood iyo zamaanka la joogo meel waliba masale ay ku irshaad yihiinu farta lagu gooyo iyagoo ahlilcilmiga dad qiimo badana baa weliga jiri jirtay qaala cabdulahi mubaarak wuxuu yidhi laa ta'khuduu ha ka qaadanina an ahlilkuufati ragga reer kuufa fi rafdi shayan rafdiga iyo tashayuca waxba ha ka qaadanina iska ilaaliya masaladaa way ku subqadeen ragga inay culimada reer kuufa ah walaa can nahri shaami reer shaamna ha ka qaadanina shaam waa waddanka hadda syriya iyo lubnaan iyo falastiin iyo isku ilaaliya shaam la yidhahdaa fi sayfi shay-an in madaxda iyo maamulka haddii wax laga yar tabanayo seef la qaatoo lala dagaalamo waa madhab iyagana aad ugu fogaadaye iyagana ha ka dhagaysanina ha ka qaadanina walaa can ahli lbasrati reer basra meeshii macbaduljuhani ahaydna fi lqadari shay-an qadarka waxba ha ka qaadanina ha ka dhagaysanina rag badaan oo reer basra ahaa oo ay miya ajilo waaweyn ahaa bay mas'alada qayb ka mid iyo nooc ka mida u yar dhuumatay sida qataadaamatsadismusairkahaaiyo ragga olama taraajinta wasiiriya walaa can ahli khuraasaana khuraasaan iyo dhinaca afghanistan iyo dadkii ka iman jirayna fi lirjaa'i shay-an masalatu lirjaa iyana waxbaan ka qaadanino jaham iyo ragga lamidka ahaa iyo irjaha asaaskiisu halkaasuu ka yimid marka wuu ku miradhaa wuu ku dhalay wuu ku mikureelay walaa can ahli makkata reer makana fi sarfi lacagta la kala sarifanayo yara waxbaha ka qaadanina ee waa la kala badin karaa ay leeyihiin lacagtiiba isku mida nusuus cadaad baa diiday laakiin jallatu caalimin baa hiyey culamada reer mako ibni cabaas baa mas'aladaa ku sibqaday ardaydiisii cata iyo rag lamid ahna sidiibay ku qaateena macallinkooda jidkiisa raaceen walaa can ahli lmadiinati reer madiinana fi lghinaa'i raasaha dhegaysigoy reer madiinana ha ka dhegaysanina oo dhag ha u dhigina laa ta'khuduu canhu ma ka qaadanina fi hadihi اlashyaai shay-an waxyaabahan waxbanaha ka qaadanina halkaa macnaheedu waxaa weeye reer basra markaad la joogto culimmadii reer basra baalkii qadarka ahaa iyo qadariyada meeshaas saldhigu ahayd rag badan oo culimmada sida kale u wanaagsan bay ku sibqatay u dhuumataye ninka culimmadaa markii la yidhahdo waa reer basra masaladaa ka digtoonow luuq bay leeyihiin qadarkooda kugu xirtaane intay kugu xiraan yaani furaha kale tegin kuufa culimmadeedana tashayuc ay saldhigu ahaan jirtay rag badanoo culimmada reer kuufa ah oo ilmahoo waaweyn bayse ugu sibqatay ragga waxoogay ku yar sibqaye tashayuca waagi hore laga hadla waaye waxaa ka mid ah ilmaa taqaanaano waxoogay la taabtay sida sufyaan athawri iyo rag lamida oo layidhi cali iyo cusmaan caligaa ka fadli badnaa bay yidhaahdeen marka waxoogay ragaa jillahay ku yar sibqatee reer kuufa markaad soo joogtana ee aimadaas reer kuufa aad maraysa ama nin caalimo reer kuufa kutubtiisa aad aqriyayso ama wax ka dhageysanaysana arrintaa fiirad dheer u lahawoo iska jib geedka geedha saar waxaa kaloo dhanka qaado laakiin mas'alada ayaanu ku gabinin reer marka markaad timaadana waxa kaloo dhan ceeb kuma laha qof shaksiga wax waa noqon karaa laakiin si guwaanaad culimmada reer markee taabiciinta hawdiyo mas'alada sarifka haagugayeena kuugu bakanin oo masalada sarifka marka laga hadlayo haddaa nin culimmada gees maray aragto badanaa ka agadayda reer marka yimid wax lagu yaqaano wey way ku subqadeen masalada haddii aad madiino timaadana masalada taxriim ilghina marka laga hadlayo iyo heesaha dhagaysi wada xaraam inay taho nusuusteedu aada u tiro badan tahay culimada muslimiinta ee kaleeto kuma fakanin uma disin masalada laakiin reer madiina rag culimadoodii ka mid ahaabaa masalada fataawo inay saaran tahay bixiyey markaasay ardaydoodiina ku sibqatay way u dhiiratay reer madiina way ka hoos baxday masaladaasi culimada reer madiina markaa kutubtooda aqriyayso ama wax ka dhagaysanaysa casri cusuurta ka mid ahaa masalada heesta si gaara isaga ilaaliyo hangool isaga qabo qolo wari waad muu jeedaa meel baa lagaa soo galay hadalka waad mubaarak nin kale imaam axmed baa wuxuu ka wariyey xamed saciid alqataan inuu leeyahay qof waliba rufsa haddii uu qaato sharkoo dhan baa kuu kulminaa reer kuufa misre kalaa lagu taatay wafaylka xanafiyada bishurbi lmadiidi wixii aan ah timir iyo cinab iyo ritab laga samaynin ee maandooriye ah inaan kuwaaleynin waxoogay waad ka ban kartaa bay qabeen oo madhabkaas waa kaan lahaa hadda ninka la yidhahdo waxshari wuxuu yidhi in qulta xanafiyan qaaluu biannani ubayxutina huwa sharaabi lmuxaramu masaladaa reer kuufiyana way ku fakatay ragga madhabkaa qabay sufyaan thawri iyo wakiic bin jaraax iyo badanaa ay muasilay masaladaa u fakatay iska ilaali marka masaladaa waxay kamid tahay shuruudaadka reer kuufay ka mid tahay wixii reer madiinana heesaha dhegaysigeeda shuruudaadkooday ka mid tahay reer makana sarifkii keliya maaha nikaaxul mutca laftiisu waxaa weeye u qaylbixin jireen ilaa ay dood kulli dhex martay cabdillahi bni zubayr xilligii madax timiyada hayay iyo cabdillahi bni cabaas oo ay ka gaartay inu cabdillahi bni zubayr maamulka ee yidhahda carar ibni cabaas ay samay haddaad samayso haddaanad sagaaraha rajmi iyo dhagax kuma degan xukmi zaani aana ku siini waa arki doontaa nusuustii cadcadayd masaladaada ay ku sibqatay zallata caalim baaheyde iyadana mutacada reer maka haddaad maqasho culimada sunnada rag baa dambeeye inuu reer maka noqoyso waxaa tiraahte tan waa lagu waraarmika salladoodi weeye warkana miyaad u haysaa inta hadday isku darsada buu leeyahay lakaana faafiqan buu noqon lahaa awsaaci hadalla saasoo kaleeto yidhi ayma badan baa masaa'ilkaas gaar u tilmaantay waana masaa'il la yaqaano markii laga hadlayo mas'alada la yidhaahdo tatabuc irfaasi oo shuduudaadka in la raaco baa waxaasoo dhan aada loo keenaa waxaa laga qoray tatabuc riqas masaa'il badan baa laga qoray caqil bni zayd almaqtiri ninka reer wamareed waa waxaan malaya risaale inuu ahaa ahayd zadr sufahaa can tatabuci zallaati lfuqahaa musa culamaa laba risaale iska eeg baa jirtay zadr sufahaa iyo magac kale isu dhow lahaa marka rasaa'ilkaas waxaa lagu soo ururiya dhammaan aqwaasha culimada yidhaahdeen barradaa ku saabsanayd hadda waktigan aan joogno waxaa la yidhaahdaa anu sheegi maayo magacyada deegaanadana sheegi maayo laakiin gobollada qaarkood intii la magacaabo bay culimmada meeshaas ka timaadaaye saddex masala ha weydiini isbaalka mar walba dheerayn karaa ha weydiini garka ma la xiiri karaana ha weydiini siyaar ma la cabi karaana ha weydiini saddexdaa way ku aafeysan yihiin culimmada meelaha qaarkood ka timaadana waxaa la yidhaahdaa waxaad weydiisaa ha weydiinin iqaamad la-aan ma shaqaysan karaa ha weydiinin waxaa kaloo laga riwaayaaadka niqaabka niqaab la-aan gabari ma socon kartaa aad bay uga hagsiraane miliraada ha weydiini culamada meelaha qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa qaadka ma la cuni karaa ha weydiini waxoogay rag badan kamida waa ku sii qabay masaladaas waxaasoo kaleetoo tiro badan baa la sheegaa anu magacaadka idinka maga taha garanina kasoo calaa kulli xaal waxaa weyaa alladii yafahm bilishaarati weye ishaaraduu ku fahmaya ulawanna waa shuduudaad baa jira masaa'il saasoo kaleeto raga culimada manaatiqda biyada ay saabayn ku yeelatay baa jira waidaa ra'ayta rajula nin haddaad aragto yuxibu abaa hurayrata jecel wa anas bni maalikin jecel wasayd bna xudayrin jecel faclam waxaad ogaataa annahu saaxibu sunnatin in sha allahu nin saxaabada nabiga jecel haddaad aragto saxaabadii nabiga tusaalaha muu soo qaatay abu hurayra iyo anas ibni maalik iyo sayd ibni xudayr weliba abu hurayra qolaa laga kari laayahay niman xanafiye la yidhaahdo abu hureyrin bay colaad u qaadeen shee xadiisa uu wariyey abu hureyre baabul axkaama in badan oo ka mida ilan xadiis waxa wariyey isagaa u badane unbaa madhabka xanafiyada ka hortagi abu hureyre bay soo ciloobeen marka iska dhacay oo iska dhaxarkeen abu hureyre haddaynan ahayn axaadiis meelkaga khilaafsa loo wariyo baa ka dhaadhacday qaarkood nimankii mustashriqiinta ahaa oo xilligii dambe isticmaalka mudinada muslimiinta qabsaday carab iyo diinta islaamka bartay jaamacadahana u samaystay kutubtana u alifa damiro waaweyn saliiya weyna duga kuleh faransiiskana waxaa ku badan baa la yidhahdaa jaamacadda sarboon jarmalkana kuliyadda kuna taala bon jaamacadda jaamacadda bon kuliyadda qaybta daraasaatu sharqiya la yidhaahdee hadda uu ka mid yahay raggooda odayaasha ah magaaba limay qismulcarabi ninka maka xataa mar baan arkay nimankaasa iyo nimanka holandeska saldhigooda kutubtii horeeya jaamic ibni faras iyo nimankii sameeyey ee boqortooyada holandeska waxaa lacagta ku bixisay jaamacadda leydan jooga ee xataa kii masaarida ahaa ee kristanka noqday hebel fariid loo dhihi jiray mise fariid abulmasrax saasa loo dhihi jiray mise masrax abulqada loo dhihi jiray iyada u jooga hadda qayb jaamacadaha jaamacadda u kasba u kasban qayb ka mida ay ka mid tahay jaamacadahoodaa kala duwan ragga qaybaha loo sameeyey ee diinta islaamka inay bartaan wuxuun burbureen iyo isdabamarisna ay raadiyaan loogu talagalay iyagana waxay iska dhaxarkeen saxaabadana abu hureyra iska dhaxarkeen taabiciintana zuhriga iska dhaxarkeen waa laba ugu riwaayo axaadiis badan labadaa un bay shaqo ka dhigteen saa darteed ragga iyaga ay soo saareen abuuraya ninka la yidhaahdo waxaan laga keri waayey uu kitaab ka qoray abu hureyra dacadiisa iyo waxkashoodiisa markaasu markii dambe waxay yidhaahdaan kasoo wariyaan wax warsigan baa laga dhigayaa ama maarag wuxuu qoray ninkii doorkeed ahaa maalinkuu sakaraadkiisii dhimanayey aabul qayli abu hureyra abu hureyra isagoo dad waxay dhaadheen iyo celiya waa ka waa ka abu hureyra iga dhiga dhaciyey isagoo leh isagoo abu hureyra maxaa lagaa siiyaa gaalada waxin baa u siiyey sawiriga warami abu hureyra maxaa lagaa siiyaa marka abu hureyra baa iska dhaxarkay wuxuu aaday abu hureyra sunnadan uurinayo axaadiis badnidu aaday dadka qolyaha sunnada neceb abu hureyra ma jecla gabadhaysan waxaa soo sheegay nin soomaaliyeed kitaab la aqriyayo inuu dacwada culimada ugu keenay yiri maalmow nolol dambe xag fadhiyayo can abi hureyra kuma maqal marka kitaabka waan tiinsanayo culimada kitaabka ma laga dabagalo kitaabka waa taqaanaa soomaalida way akhrisatay ogaada kitaab axaadiis mawduucaad oo badan boqolkiiba sagaashan beenta ee xadiida ku taalla soomaalidu kutubta axaadiisa arbaciinka midan ku ugu horeysay inuu soo gaaray ahaa badanka kutub axaadiisa la soo qaatay keedidaan banaa maxaa naloogu keenay waa la yaaba kitaab mukhtaar lagu soo qoraysa ma taqaana sooma boqolkiiba sideetan ama sagaashan waa been wax ku qoran axaadiis nabi maaha marka ninku haddaa aragta saxaabadii sunnada lagu yaqiinay iyo guud ahaan tusaalaynta ha noqotee nin jecel oo qalbiga ka jecel oo magacooda inuu maqlo jecel haddaa aragto waa nin sunnada nabiga iyo saxaabadii jecel oo si fiican yogay idaa rayta rajula haddaad aragto atbaacu taabiciin xilligii baladu dhacday ee fitanku bateene muslimiinta hogaankooda bidcadii ay dhex gashay raggii joogay ayuuba isagoo jecel ayuub maabi tamiimata ibni kaysaan baldhihi jiray asakhtiyaari wabna cawnin cabdilaahi bni cawnin caalimka reer basraan haddaa aragta isagoo jecel wa yunus bni cubaydin mid yunus bni cubayd la dhihi jiray isagana isagoo jecel haddii aad aragto wa cabdilaahi bni idri cabdallaahi bni idriisna laawdiyi isagoo jecel haddaad aragto washacbiyi ninkii taabiciga caarim camri bni sharaxiil shacbi isagoo jecel haddaad aragto wa maalika bna muhwali isagoo aragto ninkii reer kufaale caalimkaa jecel wayaziid bna zuraycin mid yaziid bni zurayc la dhihi jiray caalimkaha isagoo jecel haddaad aragto وبعاد بن معاذ العنبري أبو المثنى تعالى باركته ووهب بن جرير بن حازم من كاسة تعالى باركته يا دجلة حماد بن سعد اسم علماء غير بصلاحة تعالى وحماد بن زيد سجن غير بصلاحة في وقت بأن الله يسكت سوء سبع بالسجارين ومالك بن أنس إمام مالك دار جودار الهجرة إمام كيدي والأوزي ninka la yidhahdo imaamu alawsaaciyi cabdiraxmaan ibni camrin abu camri alawsaaciy calaamatu shaami wa faqiiha reer dimashaq ahaan jira hadda aragto isagoo jecel wazaa'idata bnu qudaamata reer kuufaad isagoo jecel aad aragto faclam ogow annahu saaxibu sunnatin calaa kulli xaal ninka haddaad aragto aimmadii sunnada difaaci jirtay ee xaqa ku taagnayd aimmadda muslimiinta sheegeen raadinaya diwaanin jid fiican hayowey raggaana jidka fiican buu ku jeclaaday ee qtal iyo qaraabo ihinoo gaara ma leh sidoo kale idaa ra'ayta rajul haddaad aragto yuxib alxajaaj alxajaaj bn alminhaari isagoo jecel ninkaas oo bukhaari iyo dhulkaasna jamhuuriyaadka ahaa wa axmed bna xambalin isagoo jecel imaamu ahli sunnati waljamaacati fii zamanihi waa taqaanaan wa axmed bni nasrin alkhusaaciyi ninkii aan cillo ka hidaysan jirin ee xilligii maamulii xilligii khilaafada cabaasiyiintii la diray masaladii khalqul qur-aan darteedna u dhintay isagoo ciidaninka hoosdhex hoosta ka abaabulay inuu maamulka dhanba ee qur-aanku waa makhluuq oo muctasilada galata afgabiya doonaya baasirtiiyo waxbaa baxay baa la yidhahdaa sideeda imaamu ibnu kasiiriya fil bidaaya walnihaaya ay ku sheegayaan markaasaa la diray mana ka hidaysan jirin markii la yidhi waxaa ma wadayna waan waday bidcaa iga baan qur-aanka ilahi baa idinka nabadgeli waayey inaan idinka wada tuuro madaxa wada diraan raba yiri kadib sidaa ku dileen iyo raggaa isagoo jecel haddaad aragto faclam ogow annahu saaxibu sunnatin in shaa allahu ileh idaa idaa dakarahum waasa haddii uu ku sheego bikhayrin wanaag hadduu ku sheego wa qaala biqowlihi waxay qabeeliyi hadalkay dhihi jireen uu yidhaahdo siday caqiidadoodii oo kaleeto uu rumaysan yahay calaa kulli xaal qofku dadka uu jecel yahay uu raacaa qofka uu qadarinayo warkiisa ee la qiimo badan buuda jidkiisa raacaa ninkuna had iyo goor waxa uu sheeg sheegaa warkoodana u riyaaqaa dadkuu qiimaynayo meel weyn kaga yaalla ninku haddii uu jecel yahay faylasuufinta faylasuufida hadalkooda in laga sheekaya jecel yahay madhabka faylasuufku ku qanacsan yahay wey hadduu madhabka kaa laga sheekaya jecel yahayna madhabkaasuu ku qanacsan yahay wey ninku waxa uu ku qanacsan yahay sideedaba waxaa la yaqaanaa tabiicat lbashar markaad majaalista timaado ninka laga sheekeynayo ama hadlaya haddaad miyaa niyad wanaag iyo jacayl u haysan yahayna wakti uu qaataba waxba kuuma qaado waktiba ma dareentid wakti hadalkiisu qaadanayo qof aad necabtahay haddii yahay ama necabtahay warkiisa la buunbuuninayana daqiiqadiibaa waxay kugu noqon saacad adigu balmajiiska la fadhiyo nimaad necabtahay hadalka ha qabsado waad kuurkuursa sarkadiga kuma heli kartid nimaad jeceshahay warka ha qabsado waktiga dhaafay oo moogid marka saa darteed ninku haddii aad aragto raggaa warkooda isagoo u riyaaqaya ragga way jecelyihiin madhabkooda hadduu qabaa nin fiican wey haddaad aragto inta xunxun warkooda isagoo jecelna de waa sidaa ninaanu arday madiine ka wada ahay baan maalin weydiiyey nin adigu mustaqbalkaada jaamacada islaamiya waarwanagow mustaqbalkaada maxaad ku taamaysaa inaad noqoto intii sooraysa waa cabaar aad islaan su-aasha waxaan u weydiiyeyna ninkaan wuxuu damacsan yahay mustaqbalkiisa inuu noqo ka shakisanaa waxaana ka shakisanaa talow islaam inuu noqdo mar rabaa mise ma rabo intuu aamise wuxuu yidhi horta anaa kuu sheegay fanaaniintii soomaaliya baliga sheekee kagu fiicnaa fanaaniintii gobollada soomaalida waa beri hebel badleey magandleey baliga sheekeen wuxuu jeclaan jiray waxaan saa u leeyahay soomaalida gobolladooda iyo fanaaniinta markii laga sheekeynayo uu ku darsan jiray markii culimada muslimiinta laga sheekeeyana markii laga sheekeeya ina caalim mahaayo dadaali jiray bidcada nacdaa kollaba kaa casariyad baa loo deliyo akhirkiisa u dhihi jiray marka xaalad saasoo kaleetaa ninku wuxuu u riyaaqo oo wuxuu jeceliyay soo maaha almaru maca man axaba dhe marka nabigu soo nabi alay salam almaru maca man axaba qof wuxuu jeclaadin ba lamid noqonaya marka iyaaka in dadka xunxun aad jeclaato dadka xunxun warkooda aad u bogto dadka xunxun warkooda aad u riyaaqdo innagu waxaad jeceshahay waxaan jecelay meel kaleba aadayna soomaaliya waxaan aad u fahanaa markii meel laysugu yimaada labada qabiil sheekada qabiilkii mu ay wataan iyo say wuxu arkaa marka laga sheekeynayo ninka muwada ugu dhiyo ninka soomaaliga saas maaha markii reerka kale iska soo horjeedaan siyaasad ahaan tooda laga sheekaynayana inaad buuq ku furto iyo inaad ka dhaxadaasho iyo hadalka soo gaadi iyo in uu ninka hadalka defiyo wuxuu jeclaan soo maaha haddii qoladan u riyaaqday laabta waa qoladaada rabtay almaru maca man axabba iska jir marka waidaa ra'ayta arajula ninka haddaad aragto jaalisan isagoo la fadhiya waa nuska qaarkood qaarkood way godeen jaalisun ay wahuwa jaalisun isagoo la fadhiya maca rajulin min ahlilahwaayi nin beero bidcaa isagoo la fadhiya haddii aad aragto faxadin mawdib wacarifu ninkan u sheegu la fadhiya nin xindi inuu yimi bidcaas bidcoole ah oo shaydaan ahmad saaxiroole adiga saaxiroole weede markaad u sheegtid waayo waxaad igu sheegi laba mid baa laga yaabaa inuu ninka nin xiniinu yahay insa nagoynba isikaba warqoyn baa dhihi jirta u sheeg ninxin la fariisigiisu inaynan xumayn oo dembi ahayn inuusan garanaynin baaba laga yaabaa oo uga digo xukun sharci ahaanna u sheeg ninka wuxuu yahay u sheeg fain jalasa macahu markaa kadib hadduu la fariisto bacdamaa calima markuu ogaaday kadib xukunkiiba ogyahay ninkana garanayo fattaqi isaga laftiisa ka baq iska ilaali ninuu ogyahay wuxuu yahay la fariisigiisuna wuxuu yahay hadduu la sii wato ninkii la sii qasto la sii shaacado sheekada isugu sii baxaysa aad aragto isagoo laftiisaa kaa qarsoonaaye kama foga xidid baa isugu xihanoo waxbaa isugu tallaalan waayar baa isugu tallaalan fa inahu saaxibu hawa isagoo laftiisaa mid bidca ku jirta ilaa nin xilla fadhigiisana xun yahay hadduusan u xagleelaynin oo isugu janjeeriyaysan jeclayn maanu la fadhiyeen wayaa samicta rajulu min haddaad maqasho ta'tiihi aad ula imanayso u keenaysa bil asari xadiid nabi oo falaa yuriidu aan doonaynin nabadbaa ku dhex xadiidka nagu dabawadine wayuriidu lqur'aana war anigu qur'aan maan rabaa ku leh falaa tashukaha ka shakin anahu isagu rajulu nin inuu yahay qad ixtawaa cala zandaqati gaalnimo qarsanaya oo sunnada nabiga warkiisa calay sala slam yeeli maayo nin haynin qabaayo wala aniga qaab qur'aan ii keena xadiid xadiid iyo sunna sunnaani ma aqaani ninku leh gaal isqarinaya inuu yahay ogow oo nin warka nabiga qaadan maayo yidhi muslim maaha oo faqum min cindi isaga kac yidhi ninkaas ha la fariisan wadacu ka tago faraha ka qaad in la yeeshan kara maaha agfadhigiisana bale iyo muslimuun baa kaasoo gaari sunnada inkarkeeda iyo dembisa uu tahayo islaamka iyo sunnada inaana kala maarmin kitaabka bilowgiisa iyo dhexdiisaba waynu ku soo marnayoo waxba kuma qoruma baana waclab ogow ana alahwaaa kullaha bidaca dhammaanta isku soo duuduubo radiyatun way wada xun tahay bidca fiican ma jirta oo nabigaaba yirida وكل بدعة ضلالة هدي ولاد تكون ماده شيخ وينه وعالم هذا حيثته أهنا وكل لما يبدعاد ما ولا حما إنه عن باسير تبدعاده ونجدنا يرى بدعاء ما ويحنتهي أيما يركز قادم هذا شيخه شيخ رواتهي علم الله هو كبري إمام الوين وقتها لكن مسألة نبغي مرة دي بدعاده وما يحنتهي أن يقار باسي عن كاي يري مايه mar hadday tahay imaa inaan warkaaga qaateen bidco dhan muxuma dhaho imaa inaan warka nabiga qaateen dhaho bidco dhan way xun tahay adiga warkaaga ku doors warka nabiga warkaaga ku doorsan maaye warka nabiga hadalka nabigan qaatay calayhi salaatu wasalaamu bidco dhan way xun tahay sheekh madaaf masalada way taa hoos baxay dib isugu noqon hadaad ku noqon weydo kol laba anigu kaa yeeli maayo dhagtaan kee gashan dhagtaa iga bixi mayso maxaa yeelay nabiga yidhi kullu bidcatin dalaalatin bidco dhan baadigay tadcuu kulluhaa dhammaantoodna waxay ugu yeertaa ila sayfi seef dadkan laga wareejiyo oo qolo walba bidac oo dhanna waana xaqiiqo lasoo taabtay markay iyagu maamulka qabsadaan cid allaala ciddii ka soo horjeeda in la laayo ay diintu bannaan ay bannaan tahay diintoodu bannaan yahay ay wada rumaysan yihiin muctasiladu waa sidaas jahmiyadu waa sidaas ashaaciradu waa sidaas maaturidiyadu waa sidaas halla diray qabaan qofka ka soo horjeeda oo ashaaciro inay saa qabto meel fog maxaad ugu dooni kuween innaga soomaalida ahaa sifaadka ilaah halla qira markii la yidhi kuwan ilaahay sifaadkiisa qiraya halla laayo soo mari dhiisani hakada kuwii bidac bidac oo dhan markii laga soo horjeedsado oo ayagii xadiis loo keeno waxay dareemaan khatar carshigooda inuu bilgishay oo warkay yidhaahdaanba markuu hadla hadla aad tidhaahdo qaala allahu tacaala qaala rasuulu lah sal sl markaad tidhaahdo wuxuu arkayaa meesha inuu khatar ku jiro marka waxaan xal aan ahayn qoladan aan laynoon isdhaafina xal aan ahayn ma yaqaanaan طيب حجيدي وحب قطي وجاء جاء الحق وزهق الباطل وي حجة من باهدة عند ربهم وي حتى ليس يستغل مركي ويان كون عن السق قلبي وعن الله ينور عن عمي قامان واحدة لما ولا غسو تشتابي ولا غسو عركي كذب حجري وأرداها وأكثرها كان أغسن وهنا قالصا الروافض كوده مسلم معها والمعتزلة الله بعده كمذهب أهان مسلم معها يغنى والجهمية صدحده فإنهم يريدون الناس ضدك وحيك الدين على التعطيل إله وحاس ما يصفال مره الإرادة والزندقة قال من إن قلبي الله قرصدنا ويقول يا ربي أن ترين عابده نصوصة يا عثارتنا عن ليز الجانسين بكم ريسيينه ليرى كتابك وسمر عقلك عكوه ريا كحب بلن وصدح لك كم ريسيين رافضي حلب يرتعي قرآنك ما هيسمى مر ما يسمى إلا كذبا وزندقة من رافض اثنا عشرية عمل عنه كما هلي أن دين قومي أو علماء وضعه أنا إراك كنا إراده أنا إراك كنا إراده أنا حزب الله يهجان في سهل نقضه قرآنك وارمزنا هديك إلى بدان بكوش علي أمد إله الدهود يا مسارة يا شيعي يا كريستان يا دهودية يا هندوس hadday wax kuu sheegaan qowlkooda inay run sheegayaa waad qaadan kartaa nin shiica maahani shiicadu waxay ilaahay ku caawidaan boqolkiiba sagaashan diintoodu waa inuu been kuu sheega ilahay nagu dhawaado waxaa ka mid a usuusha caqiidadooda attaqiya waxay yahay attaqiyatu diinii wa diinu aabaa'i dadka waxaan rumaysnahay waxaan ahay inaan u sheego inay u dhaarto waa diintoodii iyo aabbayadii diintaan ka dhaxlay waxaa kaloo yidhahda inteen leegeed haddaba nisbada boqollada markii loo qayadeeyo diintiinu in dadka been loo sheego oo waxaan jirin loogu dhaarto oo diin looga dhigto oo habadsaatigaad rabto loo xirto diintiina boqollada markaan u qaydinno inteen leeg bay jirtaa iyagaa ka jawaab waxay dhaheen attaqiyatu tiscatu acshaaru diini diinteeda boqtoban marka loo qaydiyo sagaal waa dadka been kuu sheego war nin inuu been kuu sheego oo been kugu dhaarto ilaah ugu dhawaanaya seed iyo ilaaday seed ku aamini isagu inuu been kugu dhaarto oo wuxuusan rumaysnayn inaan rumaysnahay kugu dhaarto ilaah ugu dhawaan balabada saddex ninba cibaadadiisii u arka waa akhara jannada ku tegi lahaa adiga inuu been kugu dhaartay inay tahay beenna wuxuu kugu dhaartay ka rumaysan kartaa saas darteed baa waxaa adag nin shiicaa waxaasaa nahay iyo waxaa mihinkii ku yidhaahdo inaad rumaysato horan ku sheegaan u malaynayaa sideed bilood dood socotay oo markay bilaabanaysay nimankii bilaabayaan war nimankan maradu cala nifaaq ilaahi ba yidhi munaafiqnimadii iyo baansheeday ku mudxeen hadday qoladan hadda runku noqonaysa shiica runku noqon ninkaa fayr iska daa sideed bilood nimankan been bay kuugu dhaaran oo been bay qur-aan aan rumaysnayn bay kugula tukan oo qur-aanka mar rumaysna ilaahay kitaabkiisa inuu yahayna mar rumaysna diinna uma ahane nimanka waxta ay saba dhimini sideed bilood kadib bay maalinkii dambe un tala farahooda intay ka baxday oo kitaabka ku soo tureen dhiba nagarata qur-aanna maa ka mar rumaysnayn sawir bay leeyahay wuxuu raasar nimanka sideed bilood kadib markay deel aan weynay waa sideed bilood ow intaana waa qur-aanka ilaahay waan rumaysannahay wallaahi waan rumaysannahay salaadaan ku tukanaynu ku tukannaan bay lahaayeen waxaan ku yidhi makuwi maraduu cala nifaaqidi beentay ku xidhidaysteen warday ma kun sana ka badan beenta qolabeynasay oo si been loo sheegi lahaa ilaah loogu dhowaan lahaa soo tacsiirinaysay oo ka awow ka awow kun sana isu soo tarbiyeynaysay ba waxaad rabtaa maalmihaad ku sargaartay waxaan intisi tusaalayagoora markii daari taqriib masar laga dhisay ee sunnadiiyo shiicada lagu soo dhaweynayay nimankii shiicada kutubta qoray ee taqriibka mise nahri sunnaha kitaabtay kula hadlayaan qoray ee qur-aankaan rumaysannahay jiri waxaa ka mid ahaa hadday wax ka aqrineen ninka shuyuukhdooda hadda reer iiraan ka mida maxamed jawaad mucamiya la yidhahdo kutubbuu qoray shiicadu waxay rumaysan tahay oo qur-aankii la rumaysay iyo saxaabada in la qadariya kitaab oo afaariisi ku qoro lasoo turjiyey baa aragnay oo leeyahay qur-aankan hadaa maqan laba aflayowga saas darteed sheekhoodii caalimkoodii reer ciraaq aayatullaahi ila dhigi jiray ciraaqudhan ugu weynaa ibna cashariya abulqaasim ilfuul kitaabka tafsiir albayaan la yidhaahdo haddana iyo tobanka mujalad laga daabacay qoray wuxuu ahaa ninkii ugu dambaaya telefishinada fariisan jiray ee dhihi jiray qur-aanka waan rumaysannahay kalaamkii ilaahay weeye tafsiirkiisa albayaan markuu ka hadlayey wuxuu yidhi aimada yada waxaa ka sugan oon la inkiri karin oo ninka shiicada caqiidadiisa inay ka mid noqoto aanu diidi karin in qur-aanka wax ka maqanya oda telefishinka wuxuu la fadhiyaa qur-aanku waa kaamil xarab kama maqna markuu hadla hadla hadla waxaad idhi ogaana aakhirka wuxuu kuu sheegayey iyo dhaartiisiinaysa waxba ka rumaysnayno inuu beeni kuu sheego ilaah ugu dhowaanayay oo bal adigu si dheh nin inuu been kuu sheego oo been kuugu dhaarto oo been sameeyo ilaah ugu dhowaanayo goma rumaysan marka kuwaa iyagu muslimni ayaan loogu isu gabbani abankeyga la gaaray
kadib mualifku raximah tacaala waxau yidhi waclam ogow annahu man tanaawala axadan qofkii qof qaataabta oo wax ka sheego oo dura min asxaabi muxamadin ka mida sala allahu calayhi wasalam waclam annahu waxaad ogaataa isagu inamaa araada muxameda nebi maxamedin buu udaleeyahay inuu duro rabaayo uu ku dhiiran laayahay waqad aadaahu waa dhigay fii qabrii qabrii soo ku jirana waa dhigay ninka haddii la yidhaahdo ninka akhyaarta ahaa asxaabtiisa iyo dadka saaxiibadii aa dad xunxun bay ahaayeen hadalka asaga waa taaban soomo nabi xaala salaam nebigu ahaa diin buuya dadbu soo tarbiyeeyey intii ku aga xeeray iyo intii dadka ugu dhoweey iyo intii dadka ugu jeclaa intii asxaabtiisa ahay iyo inta diintiisa iyo shariicadiisa iyo isaga adaabtii tarbiyadii soo qaadatay haddii la yidhahdo dad wada xunxun bay ahaayeen ardayda wada xunta haddii la yidhahdo macallinkii maxaa haysta macallinkiina waa la diray soo maaha ninkan muslimiinta dhexdoodu buu ku dhiiran leeyahay nabiga inuu caayo diro wax ka sheegee hadalku nabigu u dhacayaa nabigu u taabanaya waayo dadkan xunee la sheegayo waa dadkuu soo tarbiyeeyey waa dadkii asxaabtiisa ahaa waa dadkii uu diinta usoo dhiiray waa dadkii uu jeclaa waa dadkii uu daayaha wax ka sheegina lahaa kuwii baa layihi waa wada xunxun yihiin waxay noqon kuwii lahaa wax ka sheegina kuwa xunxun weeye muu qarinay kuwan xunxunna isagaa macallin u ahaa kuwan xunxunna isagaa soo tarbiyeeyey kuwa xunxun buu dhex joogay kuwan xunxun buu jeclaa intaa duritaan ma hamiya marka ninkii saxaabada dira saxaabada wax ka sheega ama way xumaayo yidhaahda nabiguu ku dhicilaayahay maahana nabigu u jeeda calayh salaatu wasalaam masala waa soo marray kabaanteeda waidaa dahara laka min insaanin qof hadday kaaga soo muuqato shayun min albidaci waxun bidcaah faxdarhu iska ilaali faina aladii akhfaa canka maxaa yeelay inta uu kaa qariyeyba akaru ka badan mima adhara inta uu muujiyey inta markaad ka aragto xumaatada qofku sidiisaba caadi ahaan wuxuu ku dadaalaa intiisa xun inuu qarsado markay wax ka soo baxaanna wamaa tukfii suduurum akbar dheh inta qarsoon baa ka sii badan soomaaliduna waxa waxaa la yidhaahdaa min mindixaday midacyo horreey sooma ninka waxaanaad ku aragtay wax kaloo badan oo qarsoon baa jira marka ninkaad bidco ku aragto iska ilaaliyo digniintaada ka qaada weeye marka taxdiir min albidaci waa inoo dambaysaayo insha allahu tacala habeenna macashirkana aada ugu aadan idaa ra'ayta rajula min haddaad aragto min ahli sunnati ka mid ah radiica ariiqi waalmadhabi madhabka uu qaadayo iyo ariiqa iyo jidka uu hayo ee cibaadadiisiiyo noloshiisa kala mid xuni la yahay fa kaas oo ah faasiqan faajiran mid faasiqoo xuduudii jebiye aad u dembi badan uu yahay saaxiba macaasin dembi badan gala daallan dhimsan huwa cala sunnati laakiin caqiida ahaan qof caqiida ahaan baadiyaysan aanan ahayne macaasida iyo dunuubta ay ku dhex jira wafasxabbu baad iskala saaxiibi kartaayo waxusheed iyo waadu iyo wacdigu kaaga baahan yahay yajlis macahu ula fariiso musxan ula fariiso waayo wuxuu ku jira waa fisqiyo in laga waanuu baahan yahay laakiin adiga diin ahaan inuu ku baadoonsada kama yaabisa badana fainahu laysa tadurruka macsiyatu dembigiisa wax ku yeeli maayo waayo iyo saaba qirsan oo garanaya dembiina ku jirayo ama la gabanaya ama xishoonaya waxyaxaya waidaa rayta rajula nin hadda aragto mujtahidan aad cibaada ugu dadaalaya iyo in badaa haba kuugu soo muuqdo mutaqashifan muxtariqan mutaqashifan nin xoolo yar oo zuhdi badan ka muuqdan adduunya waxba ku faraynin oo muxtariqan faqi bilcibaadati cibaado ku gubtaye cibaado iyo salaatuleer iyo sood uu googooyo jirkiisa baa ceebiyey saaxibu hawan isagoo mubtadica haddaad aragto bidca haysta falaa tujaalisu hala fariisanin walaa taqum macahu haad fariisanin walaa tasmac kalaamahu ha dhegaysanin walaa tamshi macahu fii ariiqin wadda ha la qaadin fainii laa aaminu kama aaminihi an tastaxiya ariiqatahu inay kula macaanaato jidka u hayo oo fatahrika macahu aad la halaagsanto waxay u kala duwan yihiin midna waa nin dembi iyo macaasi ku jira oo isagiina isla yaaban oo isqirsan haddana ninka bannaanka iska qayiraya sigaarka caddaya haddii aad u tagto wuxuu kaa filanaya waa waano wuxuu ku jirana waa xun yahay oo waa is-og yahay isagu ilaahay ugu dhowaan maayo inuu ku daweydo kuwijiisa meeshaas kan laakiin bidcaliya qubuura caabudka ku jiraaye ilaahay misidan fiicantaho diin tahay inuu isku daweydo kugu yeero dadka ugu yeero sideeda dembiga macaasida inaad ku dhacdo ood ku dhimato oo hataa adkaada ku jiito iyo adoo qabri baryayo caabudayo ciidda ka qaadanaya wejiga istallaw marsanaya sida ma jiray dadkii qubuurta ciida ka qaadan jiray ama guryaha loo keeni jiray istallaw baa loo marin barinta calaamad la marsado ciidda qabriga laga soo qaaday istallaw wejiga la qala maxaa lagu dhacday xoolihii kitaabdayga lagu qari jirayna soo wejiga iyo calaacalahu dhiigga loo mariyo weliba istallaw loo saara afarta calaacaladiin arki jiray isabaasha khuraafada waa qarsanaysaan wafka in badan oo soo aragtay oo ugu jiraane waa qarsanaysaan waa xisaanaysaan marka waxaasoo dhani ninkaa diinbuga u haystaayo inuu ilaahay ugu dhawow ku yiraadu isku day taasaa ka xid marka tani waxaa la rabaa macnaa ninka faasiq iyo faajir la saaxiib laguma laha ujeedadu waxaa weeye labadaa nin hadday ku isu qabsadaan kaa faasiqaa kuu dhaamayo kaa faasiqa waaba nin dembi ku jira oo isaguna dembi ku jiro oo laga yaabo naftiisu marar badan inuu qoobaneeyo oo in badan ay ka towatkaan kan kale laakiin dembigii iyo shirkigii iyo macsiyadii buu way haystaa ilaahay lagu dhowaanayo oy cibaado tahay ay diin fiican tahay goor buu ka soo noqon kadib wuxuu yidhi way wara'aa yuunus ibnu cubaydi yuunus ibnu cubaydi wuxuu arkay yuunus ibnu cubaydi wuxuu arkay innahu wiilkiisii waqad kharaja isagoo ka soo baxay min cindi saaxibi hawa min mubtadica waa camr ibnu cubayd ninkii ilaahay saabirla adoonsan dhihi jiray oo dagiisan ceed meelba meeluu taagan yahay in caalim ahaa dadkoo dhan bayga digaan wuxuu waraa ninkaa iska ilaaliya waraa ninkaa musigiyo iska ilaaliya waraa ninkaa shaytaankayo iska ilaaliya nin baa u yimid maalinka dambe yunus ibnu cubaydow anigana ma iska ilaaliya aan leedahay wiilkaagaaba tage ninkaa wiilkaagaaba kullu xiranoo ku lamaan markaasuu wuxuu yidhi wiilkaydo mahoday haa ninkii sheegaya wuxuu yidhi balsu buu aa yimaade waan sugay buu intuu imanaye anoo aabbihii la jooguu soo galay buu wiilki isagoo ka yeedhi faqaala wuxuuhi yaa bunay min ayna jiita xayagtimi qaala wuxuuhi min cindi fulaan camr ibni cubayd baan ka imid intii camr ibni cubayd ahaa baan ka imid qaala wuxuuhi yaa bunaya wiilkeyow laan araaka inaan ku arko takhruju waa ka soo baxaya min beyti khumsa min ladeeda gurigi min ladeeda gurigaabaa ka soo baxayaa axabu ilaya aan ka jeclahay min in araaka inaan ku arko takhrijaadoo ka soo baxaya min beyti fulaan hebel gurigiisa wala an talqa allah ilah inaan la kulanto yaa bunaya wiilkaygiiow zaaniyan saariqan adoo zine iyo tuubo oo tuug ah oo zaani oo faasiqan ah khaainan khaainoo xoolaha iskaa mariya baa axabu ilaya aan ka jeclahay min an talqaahu ilah inaad la kulanto biqowli fulaan wa fulaan qofka ziniya sariiquu ku dhacay macaasiya baa ka sahla min leh nebi muxamed haddaan ka maqlo waxaan dhihi lahaa ilahay saa kuma waxyeeli ilahay haddaan ka maqlana saa naguma aladoonsanin baan dhihi lahaa nin kale waxaas inaad ilahay kuga kulanta ilahay waxba ma sii qadarin waxna masii qorin wax horoo faahfaahin masii ogaana ma jiro adigoo rumaysnaa la kulantaa ka dembi badan inaad la kulantaadoo tuugo iyo saraqa iyo zina iyo khiyaaniya ku dhacay tanaa dhaanta oo isaga ku jirin alaa taraan yaadan arag buuli ninka baadifka hay ana yunus bnu cubaydin aribaygu og yahay ana alkhunsaa labeebku laa yudillu ibnahu inuusan dhiban jirin inuusan dhibanaynin can diini diintiisa wa ana saaxiba albidcatina yudillu inuu dhibanaya xataa yukafirahu ilaa diinta uu ka saara ninkan macaasi iyo dunuub buu samayn laakiin kaleba ku gaalayno waxyaaba aan jirin oo baadil iyo dalaal iyo caqiidiyo diinka ka dhigi waxdar digtoonow sib maxdar digtoonow ahla zamaaninka xilligaa jooga dadkula nool khaasatan gaar ahaan wandur fiiri man tujaawisu ciddaad la fadhiisanayso waminman tasmacu ciddaad wax ka maqlayso waman tashabu ciddaad saaxiib ka dhiganayso faina alkhalqa kulluhum faina alkhalqa dadku kaannahum waxaad moodaa fii riddatin diinta in laga laabtay waad moodaa erayadan ragga qaarkii hadday dhihi lahaayeen mudid baa lagaga soo hari lahaa